من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا
waa hagaag dhegaystayaal weli halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel weliba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markaadna waxaad ku soo dhowaataan dersiga tabanaad ee kitaabka annisaa'u fii aayil qur'aan waxaan halkan ka soo jeedinaya sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdililaah ee aan ka wada faa'iidaysano dersiga
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين fadhigeena ama darsigeena waa kii tobnaad waynu kaga hadlaynay mukhtaaraadkii ama waxaan kasoo dooranay kitaabkii ay qortay dictora leyla xamdan gabadhii reer falastiin ee ee muqtarabada ahayd ama qurba joogta ahayd sidaynu hore ugu sheegnay gabadhaasoo dagaal ba aan kula jirta waxaan isu bixiyey alxaraka nasuwiya dumarkan xuquuqda naagaha u dooda ee naagihii raba inay wixii ilaahay ugu talagalay ka saaraan wax kale ka dhigaan gabdhahaasay dood daran kula jirtaa oo aada isu radiyaan internetka iyo meelaha iska radiyaan marka yuusuf hooyadii waxaa lagu soo qaaday qisadaynu bilaabana waa yuusuf hooyadii qisadiisii qisadeedii hal keliya oo keliya oo qur-aanku meel keliya oo kitaabku kaga hadlay oo suuratu yuusuf ka mid ah falamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawayh waqaala idkhuluu misra in shaa allahu aaminiin warafaca abawayhi cala alcarsh waqaruu lahu sujada halkaasuu kaga hadlay ilaahay kaga hadlay aayaadkaas oo markii kulankii dadkii isjeclaa uu dib u kulmeen oo uu yuusuf ka dalbaday inay maaragtay soo raraan reerkoo dhan reer yacquub oo dhan inay masar yimaadaan ayay arrintan u dhacday ilaahay wuxuu leeyahay falamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawayh waqaala idkhuluu misra in shaa allahu aaminiin warafaca abawayhi cala alcarsh waqaruu lahu sujada qaala yaa abati hada ta'wiilu ru'yaaya min qabl qad jacalahaa rabbii xaqaa waqad axsana bii id akhrajanii min asijn waja'a bikum min albadu min bacdi an nazaqa ashaydaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifun limaa yashaa inahu huwa alcaliimu alxakiim aayadda boqolaad ee suuratu yuusuf hadii lasoo gaabiyo qisada yuusuf hooyadii calayhi salaam magaceeda laguma sheegin kitaabka ilaahay sunnadana ma lagu sheegin dadka muakhir taarikhda qora ayaa waxay soo sheegeen magaceeda la odhan jiray raaxiil magacaasa la odhan jiray bay leeyihiin waa israa'iiliyaat warkaasaa la sheegay ilaahay markaa qisada qaybteeda dambe wuxuu ku sheegayaa in ilaahay uu kulmiyey yuusuf ah, iyo aabbihii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo qoyska reer yacquub oo dhan inay masar usoo guureen kadib maqnaasho in badan ay isla-aayeen firaaq dawiil in badan ay kala maqnaayeen sababtuna ay ahayd wixii dhex maray yuusuf iyo walaalihii oo yuusuf la waayey oo dadku badan u qaateen inuusan noolayn oo aabihii markuu yidhaahdo waxaydan ogeyn baa ilaahay ka oga xaggiisa yuusuf hala raadiyay ay odhan jireen waad waalantii odayga ku odhan jireen aakhirkii ilaahay maaragtay ruyadii nabiyullahi yuusuf xaq buu ka dhigay ee yaraantii ku riyooday oo ahaa yaa abati inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara lii saajidiin maanta way kulmeen walaalihii koo iyo tobanka ahaa iyo hooyadii aabihii ayaa masar ku- kula kulmay isagoo markaa weliba mas-uuliyadda masar oo dhan isaga mas-uul ka ah oo casiisu masar noqday ama wasiirkii maamulayay masar oo dhan noqday qisadaasuna saasa ama yuusuf halkaasaa lagaga sheekeeyey waa kulan ay kulmeen dadkii mutaxaabiinta isjeclaa bacda faraaqin dawiil oo furqatin dawiila in badan kala maqnaa intay kala maqnaayeen riwaayaad badan baa sheegaya inay qaar waxay kuleeyihin siddeetan sano qaar saddex iyo siddeetan laakiin sida oo macquulka u dhow sideed iyo toban sano ayaa yuusuf aabihii ka maqnaa sideed iyo toban sano taasaa macquula leanna waxaa laleeyahay markii gabadhu ay ka dalabtay naftiisa waxaa toddobiyo toban jir ee gurigeeda oo ku noolaa kadibna toddoba sana iyo wax ka badan iyo xidhnaa kadibna sanawa- sanawaadkii uu riyada ku arkay barwaaqada ahaa iyo kuwaasna weli markaa lama soo dayn marka laisu geeyo da'diisu marka waxaa laleeyahay waxay ahayd eh, dhowr iyo soddon baa yuusuf sheegaya marka inay ahayd daliil looma hayo la soco daliil qur-aan iyo mid sunatuna looma hayo laakiin waa sida ay sheegaan israa'iiliyaadka iyo ragga muakhriinta ee qur-aan dadka u yimi markaa ay soo guuray ee u soo guuray markuu nabiyullahi yuusuf dalbaday in reerkii lasoo raro waxaa waxay ahaayeen sida ibnu mascuud iyo laga soo warinayo saddex iyo maaragtay lixdan qof bay ahaayeen iyagii waxay sii dhaleen walaaladii waxay sii dhaleen marka lagu daro qaarna waxay leeyihiin saddex iyo siddeetan bay ahaayeen tiradooda qaarna waxay leeyihiin saddex boqol iyo sagaashan bay ahaayeen waxaasoo dhan daliil cad kitaabka ilaah iyo sunnada looguma hayo waa israa'iliyaad laga soo guuriyey nimankaas maaragtay ahlul kitaabka ah arrinta inay u sujuudeen aabihii iyo hooyadii iyo walaaladii iyadoo dee qur-aanka iyadu taas ku timi taas waa arrin xaqa weeyaan alayga qur-aanka ayaa tusay wakharuu lahu sujada waa qur-aanka ku timi intaas iyadoo aad sugan tahay laakiin riwaayaadkan kale israa'iyaadka saxadeeda anagu ma ma odhan karno waa sax ma odhan karno cibrada laga helaya marka qisata nebiga yuusuf hooyadii waxaa ka mid ah iyo duruusta laga helayo booska ayuu labada waal booska maaragtay ama suut u saameynayo ilmahay dhaleen labada waalid oo hadday waayaan say ugu saamoobayaan waad ogtihiin nabiyullahi yacquub dhibta soo gaadhay markuu yuusuf waayey oo xataa si uu ooyay ilmihii indhihii caddaadeen arrintaa waynu haynaa qur-aankan ku aragnay waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya meesha tan laga fahmayaa booska ay labada waalid ka joogaan dadka ay dhaleen iyo maqaamkay ka joogaan ilmahooda qur-aanka meel badan baynu ku aragnay markii booska ka joogaan maaragtay labada waalid iyo in loo ixsaan falo wax badan baan soo aragnay qisada nabiyullahi yuusuf iyo hooyadiina waxaan ku arkaynaa siduu hooyadii u karaameeyey oo markii u timi u soo dhoweeyey oo maaragtay albaabada ugu furay oo baari ugu noqday markaas sujuuddaas la leeyahay waxay ahayd sujuudu tashriif ma ahayn cibaado ma ahayn laakiin innaga maanta ummadda nebi maxamed ilahi wuxuu ku karaameeyey inay isku salaamaan salaantii ahlu jannaha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inay isku salaamaan ayuu ilaahay maaragtay ummaddan salaantooda ka dhigay sujuuddan taxyada muslimiinta lagama dhigin inay salaantooda lagama dhigin ee waxaa laga dhigay salaantii ahlujannaha isku salaamayeen salaam haddii wax laga faa'iidaysanayo qisata uma yuusuf ama yuusuf hooyada ay jirto waxaa weeye hooyo kasta oo weyda ilmaheeda ama wiilkeeda oo ku weyda fii sabiilillaah jihaadka iyo wixii lamid ah marka hooyadaas inay sabartaa laga rabaa sida uma yuusuf oo sabar dheer usoo gashay waxayna la rabaa in ajar xisaabsato hooyadu hadday ilmaheeda weydo oo sidaa yuusuf oo kale loo waayey loo waayo ama maaragtay jidka ilaahay ku baxo inay sabartaa laga rabaa oo ilaahay agtiisa maaragtay inuu wadiico ugu noqdo ay ku tashadaan sida nebigu sal slam markuu qof musaafira uu wadacayo waxaa laga wariyay inuu odhan jiray istawdacaka allah istawdacuka allaha aladi laa tudiicu wadaa'icuhu ee ajcaluka wadiicatan maxfuudatan cinda allah sidoo kale ibnu cumar radiallahu canhuma markuu dadka uu salaamaynayo sida sida kuwa kusoo aroortay sunan abu daawuud xadiis saxiixa waxaa laga wariyay inuu odhan jiray markuu qof tegayo dadka saxaabada dadka la nool haluma uwadicuka kamaa wadacanii rasuulu lah sal slam aan kuu sii sagootiye sidii nebigu ii sagootiye kaalay markaasuu wuxuu ku odhan jiray istawdacuka allaha diinak waamaanatak wakhawaatima camalik wakhawaatima camalik qof wax loo dhibto ama wax lagu ammaanaystana ilaaha khaaliqa ayaa ugu fiican suuratu yuusuf marka waxay noo soo bandhigtay saddex qiso oo dumarka ku saabsan qisatu imra'at alcaziiz ninkii masar xukumayey xaaskiisii iyo wixii yuusuf dhex maray wa qisatu niswa fi lmadiina iyo iyo dumarkii iyaguna qisadooda aan soo sheegnay ee yuusuf iyaguna wax ka sheegay qisada saddexaadna waa qisatu ummu yuusuf yuusuf hooyadii ayay noo sheegtay suuraddu waxay markaa qisooyinkaasi muslimiinta u yihiin tathbiit lilmuminiinta u yihiin hadday fidnoobaan oo ilahay imtixaamo ay waayaan waxay jecel qof ay jecelya waayaan inay safraan baa laga rabaa sida maaragtay ummu yuusuf u sabartay oo kale inay ilmahooda ku tarbiyeeyaan alikhlaas walixsaan walsabar ayaa laga rabaa taas qof kastoo muslim caamil kastoo ilaahay maaratay dartii maaragtay iyo daaciye kasta waxaa weeyaan waxay u tahay waxay u tahay maaragtay khayr bay u tahay inuu saas sameeyo wallahu qaalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun suurata yuusufna halkaas insha allah kaga gudbaynaa iyo qisaskii ku yimi ee dumarka ku saabsanaa suurata racad baa ku xigtaa markaa wax qisooyan oo dumar kuma iman laakiin waa suurad mudan in la akriyo sida suuradaha kale o dhan tawxiid bay ka hadlaysaa iyo arrimo waaweyn oo qofka muslimka inuu ku tataburo ay mudan yahay suuratu ibraahim baa ku xigta suuratu ibrahim marka iyada waxaa kusoo aroortay qisadii haajir sowju ibraahim calayhi salaam waa gabadhii markii ay saara ay la kulantay jabaarkii masar ama daalimkii ee ilaahay ka badbaadiyey uu siiyey hadiyad u siiyey iyadoo addoon ah وأنا إسماعيل نبي الله إسماعيل هو يدي أم العرب waa lagu magacaabaa maadaama alcarab almustacraba oo ismaaciil ugu horreeyey isagoo dabcan wuxuu ahaa qolyo kalu ahaa nabiyullahi ibraahim reer bani kaldaan bay ahaayeen halkaasay ahaayeen dee ismaaciil abihi baa dhalay qoladaas ahaa laakiin markuu maka degay oo nimankii reer jurhum ee reer yamaneed ay la degeen isagii hooyadii oo carabigii ka bartay oo ka guursaday markaasuu nin caraba noqday inama alcuruubatu billisaan luqada haddaad barata carabiga iyo dhaqankooda cidna kaama xigto carabaa saa ku noqonaysa marka haddaynu soo gaabano qisada haajar soo jirto ibraahim calayhi salaam magaceedu horta qur-aanka kuma iman laakiin sunnada ayaa lagu sheegay si cad wahaajaru hiya ummu ummulcarab waa carab hooyadeed waana ummu nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam waxay ka soo jeedaa baa la yihahdaa siday qaar sheegeen mufasiriinta sheegayaan waxay ka soo jeeday min welad nabiyullahi huud bay firkeedu ka soo jeedaa bay leeyihiin huudna calayhi salaam nebi carab ayuu ahaa rag kaloo taabiciinta ka midna waxay leeyihiin waxay ahayd gabadhuu dhalay boqorkii masar meesha lemanofia loo yaqaana masarku magaaladaas u deganaayeen laba boqor baa islaayay mid baa xukunka ka tuuray kiibaa addoonsaday oo gurigiisa ay ku nooleyd kaasuna waa marka dambena kii siiyey saara u siiyey hadiyadda weeye iyadoo addoona haajir saasay ahayd qisadeedu waxaan soo gudbinaynaa markaa qisadii kitaabka qisasul ambiyaa ibnu kathiir iska leeyahay wuxuu ka yidhi ahlulkitaab waxay leeyihiin ana ibraahim calayhi salaam sa'ala allaha duriyatan ayiba wa ina allaha basharahu bidalik وأنه لما كان لإبراهيم لما كان إبراهيم بلاد المقدس عشرون سنة كنا ولا صار مركز waxay ku tiri nbigi nabiyullahi ibraahim ilaahay dhal inama kala siine niyo gabadhan haajir maad guursatid aa wax ka dhashid ilahay hadduu inaga ilmo noo diiday haajir oo addoontaydii ah haddaan haajir haddaan ahay saare ahay ilmaha inoo dhashay maad maaragtay ilmo inooga dhashid ilahay waxaa laga yaabaa inuu inaga siiyo ilmo inaga siiye markaa way siisay haajir waxaa la siiyey ibraahim saaraa siinaysa xaaskiis baa siinaysa markuu galmooday ismaaciil bay qaaday markay ismaaciil warkiisla qaaday iyo markuu dhashayba markaa saara waxaa ku dhacay waxa la yihahda masayr waxaan dumarka ku dhaca ee masayrka la yihahda ku dhacay leannu haajir baa xoogaa san taagtay oo marka iyadoo ilmo dhashay xoogaa sanka taagtay oo xoogaa kor isu qaaday markaasay saarana masayr aada u masayrtay waxay ka dalbatay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam saara waxay ka dalbatay inuu gabadhan wejigeeda ka qariyo markaasuu iyadii wiilkeediiba maka iyo xagkaa waatu marka ula safray maka kaga soo tegey waxaana la sheegaa ismaaciil markaa inuu radiica weli naaska nuugayo yaraa markuu nabiyullahi ibraahim uu kaxaynayo kaga tegayo xaramka ilaahay xaggaa uu kaga soo tegayo markuu halkaa geeyey dib buu u baxay ibraahim waa noqday waa ka jeestay wiilkii iyo xaaskiis halkaasuu kaga dhaqaaqay haajir baa istaagtay waxay tidhi intay marada qabatay dacalka maradiisa qabatay isagoo baxaya markuu yidhi waa socdaa anugu ibraahimow ma naga tegaysa meeshan nagu dhaafaysaa meeshan saxaraha wax bani aadani joogeen wax la cuno iyo midna aan lahayn maad nagaga tegaysaa wax nagu filanna ma haysano oo saad iyo sahayana ma wadano falan yujiibaha ibraahim uma jawaabin gabadha falamaa alaxad calayhi markay ku celcelisay wahuwa laa yujiibuha isagiina intaa waxay le halkaad nagaga tegaysaa way daba socota isagiina uma jawaabayo qaalat lahu markaas waxay ku tidhi allahu amaraka bi hada ma ilaah baa ku amray in halkaa nagaga tag qaala nacam qaalat faidan laa yudayicunaa ilahayna ma dayacayo hadduu ilahay sidaa ku amray ilahaynama ma dayacayo waa dad iimaan iyo tawxiid ilaahay siiyey iyo iimaan iyo qanaaca siiye wey ibn kaiir oo qisada ka hadlaya wuxuu leeyahay oo ka hadlaya haajir iyo ibraahim iyo ismaaciil qisadooda ka hadlaya ismaaciil iyo hooyadii waxaa jibaal faran baa la geeyey faran waa meelaha buuraha maka ku yaalo hiyo ardu maka ayaa uu geeyey wuxuu ka hadla oo kale binaa'uhu lbeyt alcatiiq suu nebi ibraahim u dhisay xaramka isaga wiilkiisa ismaaciil u cusboonaysiiyeen bukhaari baa wuxuu leeyahay ilaah u naxariistee isagoo inoo soo warinaya wuxuu leeyahay xadiis wuxuu inoo soo warinaya bukhaari wuxuu inoo soo warinaya xadiis oo uu ka warinayo عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا حدثنا معمر عن أيوب السختاني وكثير ابن كثير ابن عبد المطلب بن أبي وداعة يريد أحدهما عن الآخر يزيد أحدهما عن الآخر عن سعيد بن جبير قصده كل ما عن أبي عن ابن عباس أو حلقة ورينيا إن حالة كهي سوى كهض لي أرتاس إنه نبي الله إبراهيم وكجت الميسي حاس كسمير شعد الله wuu ka hadlayaa marka ibraahim meesha uu ka tegey indalaq ka dhaqaaqay xataa idaa kaana cinda haniya karinta markuu gaadhay meesha oo buurta laga daadiga ah meelan ka arkayn hajar meelan ka arkayn markuu gaadhay xaaskiisu ayaan ka arkayn istaqbala biwajhi albeyt qiblada ayuu u jeestay uma dacaa bi haaulaai dacawaat markaasuu ducooyinkan uu maaragtay uu ku ducaystay isagoo gacmihiisa kor u qaadaya rabbana inii askantu min duriyatii biwaadin gayri di zarcin cinda beytika almuxaram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات lacalahum yashkuruun markaas ummu ismaaciil ama haajir way wiilkay nuujinaysay biyihii yaraa uga tegeyna way ka cabaysay xataa sibraarkii biyo ugu jiray markuu ka dhammaaday ay oontay wiilkii yaraana oomay ama haraaday qofbas uu yaqaan waxay fiirinaysaa wiilkii yaraa oo galgalanaya baahi iyo la galgalanaya oon way ka dhaqaaqday karaahiyata an tandura ilayh inay wiilka indhahay siin kari weydo way ka tagtay inay waxu raadiso fawajadat asafa walmarwa fawajada asafa qurba jabalin fii ardi yaliha buurtaas safa iyo marwa inta udhexaysa ayay bilowday inay marba iyadoo dad raadinaysa ama wax cida iyo wax shanqala inay maqasho ama wax ilaahay dhulkaa marayo ay aragto meeshaasay maaragtay ay marra sii socotay marra sii soconaysay marra soo soconaysay toddoba jeer markay meesha waadiga dhexdiisa labada buurood udhexeeya ay gaadhay ee markaa xoogaa guclaysa intay marradii koray ula qaadatay oo sida maanta la sameeyo dad kasta ayaga maaragtay bayna safa wal marwa sida loo marka meeshaasa xoogaa la gucleeya xataa xoogaa tallaabada la xoojiya la yar ordaa markaasay xoogaa tallaabada xoojisay orad isku dayday markay waadiga ka gudubtayna marwa ayay gaadhay buurta kale way suul taagtay waxay eegtay inay wax bini aadana aragto buurta dhulka banaanee buurta ka hooseeya wax soconaya inay aragto wax bini aadana wax marka ciidamay arag sidaa toddoba goor ay samaysay marna waxay tagtaa safa marna mar way tagtaa marna safay tagtaa marna mar way tagtaa labada buurood ibnu cabaas wuxuu leeyahay radi allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala nabiyu sal ly slam falidalika sacyu nnaasi baynahuma maanta sacyiga inu sacayno xujaajtu ay sameeyaan waa intii ay saara ay samaysay maxali haajir ay samaysay waay weeye markay markii u dambeysay ay fuushay buurta la yidhaahdo marwa bay waxay maqashay sawt dhawaaq markaasay nafteeda waxay ku tihi seh aamus bay tiri iyadaa isla hadlaysaa iyadoo nafteeda la hadlaysaa mar kale haddana maxay maqashay codkii ama sawdkii maqashay markaasay malagii ayayba aragtay isagoo meesha zamzam meesha halka samsan leemaanta ku yaalo nebigii maxaa malagii oo cagtiisa meeshaas cidhabtiisa yani ku garaacaya si meesha meesha biyo ka iman doona marka dambe weeye aw qaala janaaxayhi ama wuxuu yidhi isagoo garbihiisa meesha ku qodaya ku garaacaya ilaa biyihii kasoo baxeen meesha biyo kasoo baxeen markaasay waxay isku dayday maxalhaajir inay biyihii celiso isayn biyaha u dareerin meesha uga fiican inay u samayso xawd yaroo wax ku ururaan biyaha iyadoo gacanteesaa ugu ururinaysa oo gacanta ku qaadanaysa biyaha oo sibraarkii ku shubaysa intay gacanta darsato ay ku shubaysaa weelka ay wadatay biyuhuna waa waa duulayaanba yafuur bay ka isoo biyo duulaya gacanta ku qabsanaysaa qaala ibn cabaas wuxuu leeyahay qaala nabiyu sal ly slam yarxamu llaahu ummu ismaaciil low tarakat zamzama aw qaala low lam taqrif min almaa'i lakaanat zamsamu caynan maciinan hadday iska dhaafi lahayd ilma go'day noqon lahayd bay noqon lahayd oo dadkoo kacbaan bay noqon lahayd marka biyihii way ka cabtay mari haajir way ka cabtay wiilkiina way nuujisay malagiiba marka wuxuu ku yidhi laa takhaafi adayca inaad dhinto haka biqin inaad dhinto haka biqin ilahay kuma dayacayo fa inahaa hunaa beytan lilah halkan guri ilahay baa ku yaala yabniihi hada algulaamu wa abuuh gurigaa waxaa dhisi doona wiilkan yar ee aad wadato iyo aabi wa ina allaha laa yudiicu ahlah ilaahayna dadka ehelkiisa ama dadka ma dayaco ama ahlu ismaaciil ilahay ma dayacayo ahlu ibraahim ma dayacayo guriguna wuxuu ahaa meel kor sarraysa xoogaa saaran buu ahaa iyo masaajku ka dhisnaa dhulka ka sarraysa oo raabiya ah xoogaa sarraysa oo markaa u yimaadaan daadadku ay kasoo degaan oo marba inbay goosanayaan daadku marba intuu meesha raabiyada hoosta ka qodayaa sida meelaha taago kale biyuhu hoosta uga galaan ay hoosta uga qodaan marna biyuhu waxay ka qodayaan xagga bidixda marna xagga midigta saasay markaa ku noolayd oo haajir iyo ibne wiilkeed ahaayeen ilaa ay soo mareen dad soconaya oo reer jurhuma reer ahal yamana baa dadkaasaa soo u yimi iyagoo kasoo degaya buurta kadaa la yidhahdo soconaya dariiqaa maraya fa nazaluu fii asfali maka maka hoosteed ay ku degeen markaasay waxay arkeen shimbir duulaya shimbiro hadiyo gol meelaha biyahaya baa lagu yaa lagu arkaa shimbir duulaya arkeen markaasay waxay yidhahdeen shimbirkanu meeshan ku wareegayo biyuu ku wareegaya biyuu meesha ku arkay sidaan waadigan saan ku naqaanana biyo ma lahayn markaasay qofkii soo direen qof ceelalyahay soo direen mise biyihii bay heleen biyihii samsan bay heleen arkeen markaasay u sheegeen dadkii ay la socdeen iyo dadkii intii kale kolanyadoodii intii kale way yimaadeen marka umu ismaaciil ama haajirna biyahay joogtay dul joogtay markaasay waxay ka idan qaateen inay meesha soo degaan agteeda la soo degaan way ka yeesheen an cidla iyo waxay ka cabanaysa iyo cidla iyo dad la-aan laakiin shardi waxay kaga dheertay laa xaqa lakum fi lmaa biyahan waxba kuma lihdin biyahan aan haysanno qaaluu nacam way ka yeeleen qaala cabdullahi bn cabaas qaala nabiyu sal ly slam fa alfa dalika umu ismaaciil wahiya tuxibu lans marka waxay jecleyd alunus bay jecleyd in dadku ay uhel hesho markaasay waxay kusoo degeen iyaday kusoo degeen dadkiiba reer jurhum reer yamaneedka ahaa meesha marayay halkaasayba degeen xataa idaa kaana biha ahlu abyaatin minhum ilaahay qowsas badan inay soo degeen meeshii washaba algulaamu barbaar buu noqday ama wuu koray nabiyullahi ismaaciil وتعلم العربية عربية أيو برتي منهم رير يمريد بكبرتي أما رير جرهم وأعجبهم حين شب ويلكي مركو كوريت هير جرهم وابكي هلين با ويل في عم بياركين ويهي مركو قاري وبالغ نقضينا قبل بيو قوريان عدودي أه أم إسماعيل لوي جيريوتي فجاء إبراهيم وبعد ما تزوج إسماعيل نبي الله إبراهيم حصان الله يقر وقور صدي إسماعيل ووينادي ورير جرهم أي قبل قوريان سوى صافي لن يدتك ماشي وكقتك بروحك وسوقيهن إسماعيل ماشي كمهلين فسأل امرأته وحوي دي حاسك إسماعيل وقري وقيم وحوي دي مركز وحي كنت إسماعيل حقو هذا بكل هاي وحي كنت لي وبحي سو مارت وشاق نوو كان أما نوو صو وغار صدو أن وحن عنا نوو راديو مركز ونلوش ودا ويدي يسي حالك كنو ليهن عباشي قبردي أفك الغادة وحي تلي شربان كسوغنا هاي عيري بان كسوغنا هاي دبان كسوغنا هاي آد بيو عبطي مركز وحكو النبي الله إبراهيم إذا إذا جاء زوجك هدو نكاقي يمادو فغري عليه السلام ورطا يقول صلاه waxaad ku tidhaahdaa yuqayir cataba tabaabihi gurigaaga catabadiisa bedel bedel wuxuu ka wadaa lacagtaada fur buu ka wadaa naa khayr lamaha markuu ismaaciil yimi calayhi salaam wuxuu dareemay meesha ciid timi maanta markaasuu wuxuu hal jaa'akum min axad cad baa cid meedayin timi faqaalad gabadhi waxay tihi nacam jaa'ana shaykhun kada wa kada u tilmaantay oday shakligiisu haysa ayaa noo yimi fasa'alanaa canka aduuna kaa weydiiyey marka waan u sheegay inaad wax noo doontay wasa'alanii kayfa ceeshunaa saan u noolhay bay weydiiyey xaaladeenna فأخبرته أنا في جهد وشدة إن دبك سقنا بانو شيء قال هل أوصاك بشيء حضر دار المكاجتك قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك ويقولها قرنك أضي وحكويلي غير عتبة بابك قرقا قال بابك سأما ماشي لك قال بدل قال ذاك أبي نكا أرتي وأبهي وي أتلمانتي وقد أمرني وحيقو أمري أمري وسي أن أفارقك أن أكفر فألحقي بأهلك ضدك إن قتك وطلقها وتزوج منهم أخرى غير جرهم بوحكور سجبر كله ولبث عنهم إبراهيم ما شاء أنتم دونوا مقناضي أنت إلهي قرتوا مقناضي ثم أتاهم مركل ويمي مركزنا إسماعيل مهل فدخل على امرأته كبدي عصبة وإبراهيم إسماعيل قرصة يقول له كل ماي وويديي وويديي waxay ku tiri waxbuu noo raadiyey waa weydiiyey xaalkiina ka warrama waxay ku tiri ceeshkoodii iyo noloshoodii weydiiyey gabadhi waxay ku tiri naxnu bikhayr wasica khayr iyo waasicin ku jirna nolol waasicaan ku jirnaa waxay kaloo ilaahay bay ammaantay caza wajal faqaala maa dacaamukum maxaad cuntaan qaalat allaxma qaala famaa sharaabukum maxaad cabtaan qaalat almaa qaala ibrahim wuxuu odhanaya allahuma baarik lahum fi llaxmi walmaa ilaahu biyaha iyo u barakee iyo iyo biyaha u barakee nebigu wuxuu leeyay maalintaa meesha kuma xubuuba ama wax dalag kale ma jirin hadduu meesha dalag joogi lahaa ama xubuub ama wax la cunoo kale wuu u barakayn lahaa wuu ugu ducayn lahaa iyagana ugu ducayn lahaa cibarka mustakhlasa aan ka faa'iidaysanayno can qisati haajar maxaan ka faa'iidaynaa maxaa duruusoo ku sugan haajar hiya awalu man adaalat thawbaha wa jarat daylaha waa gabadhii u horreysa marada dheeraysata ee dhulka ku jiido xadiiska ibnu cabaas baa wariya wuxuu leeyahay awalu mar'atin jarad daylaha umu ismaaciil gabadhii u horreysa maradeeda xijaabkeed dhulka ku jiida umu ismaaciil bay ahayd waa haajar waana gabadhii u horreysay ee ku sacyada ama maarata ku dawaafta bayna safa walmar'a socota sida maanta sunno noqotay ee xujaajtu ay sameeyaan wuxuu leeyahay ibnu cabaas baa wuxuu xadiis laga warinay wuxuu leeyahay haadaa maa awrastumuuhu ummu ismaaciil haadaa maa awrasatkumuuhu ummu ismaaciil waa waxaa idin dhexal siisay ummu ismaaciil sacyigan aad maanta bayna safa walmarwa xujaajta aad maraysaan waxaad ka dhexasheen ismaaciil hooyadii asacyu bayna asafa walmarwa marka qofkii horreeya sameeyay ahayd maantana waxayba noqotay cibaado maaratay iyo rukni xajka ka mid ayba noqotayba waa gabadhii u horreysay wuxuu leeyahay oo la gudo dhegaheedana dalooliso waxaan dumarku dhegaha gashadaan dhegaha dalooshatay radia allahu canha wa ardaaha hada wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا